alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili adaaquut faqaatiluu wliyaaa ashaydaan ina kayda ashaydaani kaana daciifaa dubaax ma aha xaajada midaan jirka ka caddayne diirsibo halkii aan ahayn waa sidii danafe waxaa dunida qaarkeed ka dhacay dood aan ka iraahdo maanta waa maalin talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo labada shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waxaan ka warbixinaynaa howlgal iyo dagaal ka dhacay agagaarka deegaanka baarsanguune ee wilaayada jubbada hoose halkaas waxaa saacadihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaq ashahaadolo dariirnimo ah ka samaynayay ilaahay cadowgiisa oo isugu jira ciidamada kufaarta maraykanka iyo murtadiinta dabadhilibka u ah cadowgaas waxay madaafiic iyo dayuurado ku soo weerareen dadka muslimiinta ah ee deegaanadaas ku dhaqan waxay si gaara u beegsanayeen dadka beeralayda ah iyo dhulka beeraha ah ee u dhexeeya baarsanguune ilaa degmada jamaame oo ay duqaymo wuxuushnimo ah la beegsadeen ciidanka mujaahidiinta oo la socday dhaqdhaqaaqa cadowga ayaa weerar qorshaysan ku qaaday cadowgii saliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jiray halkaasna waxaa ka dhacay dagaal faraha la iskula tegay xabad ayaa ilaahay cadowgiisa dhabarka iyo dhafoorka laga saaray sida caadadu u ahaydna cagaha ayay wax ka dayeen mujaahidiinta ayaa dhulka hawdka ah ku sii baacsaday halkaas oo meyd iyo dhaawac badan uu cadowga ka soo gaaray waxay isku dayeen inay duqaymo diyaaradeed isku difaacaan ciidanka mujaahidiinta ee cayrsanayana isaga reebaan balse taas mujaahidiinta ma aysan istaajin raacdo ayayna cagta cagta u saareen halkaas cadowga waxaa ka soo gaaray khasaare lixaad leh waxaana looga qabsaday hub iyo gaadiid ciidan oo ay wateen inta ilaa hadda aan xaqiijinnay khasaaraha cadowga dhimashada soddon iyo labo cadowga ka tirsan kuwaasoo u badan murtadiinta loo yaqaano danab ee uu maraykanku ku shaqaysto waxaa ku jira bakhtigaas toddoba ka mid ah saraakiisha hogaaminaysay cadowgaas ashahaadolo dirirka ah kuwaas oo uu allaah shartooda maanta soo afjaray gaadiidka ay mujaahidiintu ka qaniimaysteen cadowga waa shan gaadiid ah kuwaas oo ay qaarkood qoryo culus saaran yihiin qaar ka mid ah waxaad ka arki ka dhaan ama ka daawateen baraha bulshada khasaaraha cadowgu intaas wuu ka sii badan karaa waxaana marba marka ka sii dambaysa la soo helayaa meyd ay duurka uga carareen iyo hub iyo rasaas ay iska daadiyeen gebagabo rogaalka warmaha lagu ganaanayne goobbay ku wada le-aan sidii goosan weer helaye gafuurra xun sidee eebahay guuldarro u raacshay dhanka shabeellada hoose haddaan u gudubno mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maantay kolonyo isugu jirta kufaarta yuganda iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo marayay duleedka deegaanka beriire dagaal halkaa ka dhacay kadib ilaahay subxaana watacaala halka cadowgiisa ku jebiyey bakhtiga kufaarta afrikaanka waa laba askari dhaawacuna waa saddex askari dhanka maleeshiyaadka murtadiinta ah saddex murtad baa laga dilay labana waa laga dhaawaca ilaahay ayaan u mahad celinaynaa cadowgiisa jebiyey mujaahidiinta guul iyo gallad siiyey waxaan mahad celinta allah kadib u mahad celinaynaa ciidanka mujaahidiinta ee howlgalladaas fuliyey waxaan leenahay تqبل الله جهاaدكم ورحم شهداءكم وعجل الشفاء لجرحاكم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإsراaفنا في أمrنا وثبط أقداaمنا وsرna على الqوم الكافiرين ilaahay cadowgiisa waxaan leenahay haddii damiciinu ahaa inaad islaamka ka adkaataan shareecada dumisaan dimuqraadiyadda iyo gaalnimada dalka iyo dadka ku xukuntaan taas waxaad indhihiina ku aragteen inaysan idiin suurtagelaynin mana idiin suurtogeli doonto biidnillaahi tacaala waxaa idinka soo horreeya rag mujaahidiin ah oo naftooda u huray litakuuna kalimatullahi hiyo alculyaa wa kalimatu aladiina kafaruu hiya asuflaa mujaahidiintu waxay u dagaalamayaan dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoreeyaan gaalada iyo murtadiinta dabadhilifyada u ah ee ku soo duulay haadaa wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu